muujintii cutubka afaraad.
waxyaalahaas dabadeed kor baan eegay oo waxaan arkay albaab samada ka furmay oo codkii ugu horreeyey oo aan maqlay sidii buun ila hadlaya oo kale wuxuu igu yidhi halkan soo fuul oo waxaan ku tusi doonaa waxyaalaha waajibka ah inay hadda kadib dhacaan haddiiba waxaan ku jiray ruuxa oo bal eeg waxaa jiray carshi samada qotoma oo mid baa carshigii ku fadhiyey oo kii fadhiyey midabkiisu wuxuu u ekaa dhagax yasbid iyo dhagax sardiyos oo carshigana waxaa ku wareegsanaa qaansaroobaad midabkeedu u egyahay dhagax samuurid oo carshigii hareerihiisana waxaa yiil afar iyo labaatan carshi oo kale oo carshiyadii dushoodana waxaa ku arkay afar iyo labaatan oday oo ku fadhiya oo dhalcad qaba madaxana waxaa u saarnaa taajad dahaba oo carshigiina waxaa ka soo baxay dilaac iyo codad iyo onkad oo waxaa jiray toddoba laabadood oo dab ah oo carshiga hortiisa ka odhanaya kuwaasoo ah toddoba ruux oo ilaah oo carshigii hortiisana waxaa yiil wax la mida bad muraayad ah oo u eg madarad oo carshiga badhtankiisa iyo carshiga hareerihiisa waxaa joogay afar xayawaan oo hor iyo dibba indha miidhan ah xayawaankii koowaad wuxuu u ekaa libaax xayawaankii labaadna wuxuu u ekaa weyl xayawaankii saddexaadna wuxuu lahaa weji u eg weji nin xayawaankii afraadna wuxuu u ekaa gorgor duulaya oo afarta xayawaan mid weliba wuxuu lahaa lix baal oo hareerahooda iyo gudahooduba waa indha miidhan oo habeen iyo maalin midna ma nastaan oo waxay yidhaahdaan quduus quduus quduus waxaa ah rabbiga ilaaha qaadidka ah oo jiray oo jira oo iman doona oo marka xayawaanku ay ammaanaan oo ciseeyaan oo mahad u naqaan kan carshiga ku fadhiya oo ah kan nool weligiis iyo weligiis ayaa afar iyo labaatanka oday waxay ku hor dhici doonaan kan carshiga ku fadhiya oo waxay caabudi doonaan kan nool weligiis iyo weligiis oo taajadkooduna waxay ku tuuri doonaan carshiga hortiisa iyagoo leh rabbigayow ilaahayagow adigu waad istaahishaa inaad heshid ammaanta iyo cisadii iyo xoogga waayo wax kas adaa abuuray maxaa yeelay doonistaada aawadeed ayay u ahaadeen oo u abuurmeen